asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenii murtida maanta waana xubinta murtida maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenii murtida maanta ee iyada oo noocyo badan ama haddii eebba idmahayo sheekooyin kala duwan ah ama qaybo kala duwan isu xumbaarsan hadday doonto saddexley ha ahaato afarley ha ahaato labaaley ha ahaato iyo wixii la mida ha ahaatee aan halkan ka soo gudbin jiray waana xubinta murtida maanta ee aan ku qiimayno innaga oo ka eegayna dadkeennii hore waxyaalihii ay necbaayeen wixii ceebta ka ahaa wixii ay jeclaayeen wixii ay ammaani jireen iyo wixii ay caayi jireen intaba waana xubinta ina tusisa haddii eebba idmahayo waxyaalo fara badan oo dhaqanka soomaaligu uusan caado u lahayn waana xubinta dhallinyariya waayeelba uga digtaa howlo fara badan oo kala duwan sida bakhaylnimada oo kaleento fulaynimada iyo haddii eebba idmahayo booli quudashada iyo waxyaalaha la midka beenta khayaaliga isdabamar iyo waxyaalaha la midka ah xubinta inooga digta ee aynu meelo badan ku aragno waana xubinta marmar ku tusin karta in garab kaa maqan tahay marmarna ku tusin karta in lagaa gar leeyahay adiga lafaha xubinteena mugtida maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi saddex waa isku hayb howli waa isla qabasho hadalna waa isdhegaysi heerna waa isxaqdhowr saddexdaasi waa isku hayb ayaa layna leeyahy saddexdaasi waa isku hayb waxaa layna leeyahay saddex waa isku hayb saddex baa isku hayba ayaa layna leeyahay howli waa isla qabasho hadalna waa isdhegaysi heerna waa isxaqdhowris heerna waa isxaqdhowris saddexdaas ayaa layna yidhi waa isku hayb haddii aynu yaro furfurno ama aan dhex galno howle waa isla qabasho oo marka hawsha la ysla qabto ee si daacada hawl kasta laysula qabto kolba inta howlu ka dhexayso hawshaasi waxay noqotaa mid lagu guulaystay hadalna waa isdhegaysiyo haddaan la isdhegaysanin meeshaas tala ma taallo hadalna kama soo baxahayo heshiis iyo go'aamana kama imaadaan heerna waa isxaqdhowr haddaan odayga iyo maamada heerkan odayga iyo hooyada u ah ayna isxaq dhowrin dee heerkaasu ma dhaqmahayo ayay ka dhigan tahay qof walba wuxuu u baahan yahay in xuquuqdiisa shakhsiyadeed la siiyo lana ilaaliyo sharafta iyo qowlka iyo isku xidhnaanta iyo mas-uuliyadda la kala leeyahayna mid walba ay qiimaheeda lahaato halkeedana lagu xaq dhowro marka arrintaas iyadaa la fuliyo ee hawsha iyadaa la qabtee sidaa la yeelo ayaa waxaa la heli karaa haddii eebba idmahayo in heerku uu noqdo heer dhisan isku kalsoon isna xaq dhowra isna xurmeeya gabadh odayeeda xurmaysa iyo oday xaaskiisa ama ooridiisa iyo afadiisa ilaashada ilaashada markaan leeyahay waxaa weeye ka ilaaliya wax kaste oo gabadha dhibahaya ama khaladaad ku ah maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebbe waxaan dhahaynaa waxaa la yidhi hilmaan hadal kuma jiro hilmaan hadal kuma jiro